webhog ogaal eego warnungnan ku aragaanay xaqiiqada ku warramow adduunka afartiis geysa akhbaar walaayfadhiya idaal news ku xaqiiqsay dantii horumarka bulshada kanka dadaalow aan ku dayto degdeg ka booqoy websayte-ka idaala news com webka wararka xiiso leh iyo walidhii dhabtiyo ada ku helaasu idaala news com websayt inaynin badanayna dhexdhexaade idaala news com warar ingiriisi af soomaalilah kanka bandhikow idaala news com warwalyaad ha ku aragta idaala news com ummadahooda naseeta ete maama emayka eraa booqoy idaala news com
tahay wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka laanta buur ee ku yaala duulaadka afgooye ayaa sheegaya in abbaare xalay ee kowdii iyo qadar soddon daqiiqasadii dhexe xalay ay al-shabaab weerar culus ku qaadeen saldhig ciidan ciidamo milatariga soomaaliya ka tirsan ay ku leeyihiin deegaanka laanta buure oo qiyaasan afartan kilomitr dhinaca koonfureedka ka beegan magaalada caasimada ee muqdisho duulaadkana ka xiga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weerarka ayaa ku bilowday nuuraddiin gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay ilinka saldhigga ciidanka dowladda ay ku leeyiin deegaanka laanta buure kadibna waxaa xigay dagaal toosa oo dagaalyanadii al-shabaab ka tirsanaa ay ku qaadaan ciidanka dowladda ee saldhiggaasi ku sugan waxaana muddo halkaasi ka soconaya dagaal u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo kuwii xarakada al-shabaab ee saldhigga soo weeraray muddo kadib dadka deegaanka waxay sheegeen in al-shabaab ay u suura gasheen in la wareegaan saldhigga ciidanka dowladda ee deegaanka laanta buure ee gobolka shabeellaha hoose waxaana weerarkaasi ku geeriyooday askar ka tirsan ciidanka dowladda dad ku sugan nawaaxiga deegaanka laanta buure in in ka badan lix askari oo ka tirsan ciidanka milatariga dowladda soomaaliya weerarka lagu dilay ciidanka la dilay ama geeriyooday ayaa inta badan ku geeriyooday afaafka hore ee xerada ciidanka laanta buure ee duulaadka degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose ee weerarka lagu qaaday sidoo kale gaadiid ay leeyihiin ciidanka dowladda oo saddex tiradooda lagu sheegay oo laba ka mid ay yihiin nooca dagaalka ayaa weerarka lagu qaatay sida ay xaqiijiyeen xitaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose al-shabaab saacado kadib dib ayay deegaanka ugu laabteen waxaana deegaankaasi kudib ugu laabtay mar kale ciidanka milatariga soomaaliya ee qaarkoodka ama baxay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najac ayaa xaqiijiyey in al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda ee laanta buuro waxa uu sheegay in ciidanka milatariga ay iska caabiyeen balse waxa uu xaqiijiyey in al-shabaab ee xeradaasi muddo ay la wareegeen oo ay gacanta ku dhigeen askar ka tirsan ciidanka dowladdana weerarkaasi lagu dilay al-shabaab ayaa baraha ay bulshada ku leeyihiin gaar ahaan idaacadda al-shabaab taageertay andalus ayaa baahisay in al-shabaab xeradaasi ay la wareegeen in ka badan toddoba gaadiid oo nooca dagaalkana siday hadal ku dhigeen nurdin ay xarakada al-shabaab ay weerarkaasi ku qaateen in ka badan soddon askari siday hadal ku dhigeen al-shabaabe oo ka tirsan ciidanka dowladdana ay ku dileen weerarka ay ku qaadeen xalay deegaanka laanta buure oo qiyaasan afartan kilomitr dhinaca koonfureed kaga beegan muqdisho dowlaadkana ka xiga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyay deegaankaasi ka imaanay nuurdiin waxay sheegayaan in xaaladda deegaankaasi ay degan tahay isla mar ahaantan ay ku sugan yihiin ciidanka milatariga dowladda soomaaliya saraakiil badan oo ka tirsan kuwa milatariga ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada afgooye oo qaarkood shabeelle la soo xiriiray ayaa saldhigga ku sugan waxay leeyihiin ciidanka dowladda ayaa mar kale dib ula wareegay xerada ciidamada ama saldhigga ciidanka dowladda ay ku leeyihin deegaanka laanta buure waana weerarkii weerarka ceenkan oo kale oo sanadkan saldhiggaasi lagu qaado kuwii labaatankii bishii lasoo dhaafay march sanadkan labada kun lix iyo tobanka ayaa nuuruddiin weerar ceenkan oo kale ah al-shabaab waxay ku qaadeen saldhiggii ciidanka dowladda ay ku leeyihin deegaanka laanta buure ee gobolka shabeellaha hoose weerarkaasi oo askar lagu dilay